waxaa shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga ku dhowaad konton gabdhood kuwaasoo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana sida saraakiisha boolisku ay sheegeen gabdhahan ay soo baran doonaan fulinta howlgallada gaarka ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa gegida diyaaradaha ee aadan cadde ka ambabaxay markii ugu horreysay ku dhowaad konton gabdhood oo ka tirsan ciidanka booliska gaarka ah ee haramcad kuwaas oo tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga gabdhahan booliska ayaa turkiga kusoo qaadanaya tababar la xiriira sida loo fuliyo howlgallada gaarka kaasoo qayb ka ah dadaalada loogu jiro tayeynta ciidanka booliska taliyaha ciidanka booliska jenaraal cabdi xasan xijaar oo goobjoog ka ahaa munaasabad kooban oo gabdhahan lagu sagootinayay oo ka dhacday garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa warbaahinta uga waramay waxyaabaha ay soo baran doonaan muddada ay tababarka ku joogaan turkiga haddaanu nahay ciidanka buliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada yunidyada sida gaarkaa u tababaran inaannu maanta ku sagootinno geeyada dayuuradaha ee aadacadda international airport ee kooxdii ugu horraysay ambaadkii ugu horraysay oo ah gabdho soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxbartay oo muddo lagu tababaraya dalka gudihiisa inaannu maanta u dirno dalka walaalaha nahay ee turkiga iyagoo soo baran doona aqoon la xidhiirta sida ciidamada gaarka ay u howlgalaan taliya xijaar ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabkii loo soo xulay gabdhahan ka tirsan ciidanka booliska gabdhahan waxaa lagu soo xulay aqoon da karti iyo dheeraad ay muujiyeen intii ay ku jireen xerada akadeemiga ee kaahi jenaraal kaahiya intay ku jireen waxaan idiin rajaynayaa safar wanaagsan waxaan ilaahay uga baryayaa safarkaa idinkoo soo noqday oo wax u soo bartay dalkiinna inaad ku soo noqotaan caasimadda dalka idinkoo tababar ku soo qaadan doona dalka turkiga ee aannu walaalaha nahay waxaan rabaa halka inaan aad iyo aad uga mahad celiyo macallimiintii safaaradda ee macallimiintii wax soo bartay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal zakiya xuseen ayaa gabdhaha tababarka ciidan loogu qaaday turkiga kula dardaarantay inay muujiyaan wadajir iyo iskaashi islamarkaana ay noqdaan kuwa mustaqbalka kaalin ka geysta baajinta tacadiyada ka dhanka ah haweenka koox ahaan isku wada xirnaada haddaa ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan maanta kullihiina waxaa tihiin kooxda ka tirsan haramacad ragga idinga horeeyana iyo kuwan iga dambeeyana waxaa tihiin walaalo laakiin aniga waxaa iga fiican oo qalbiga ku dejisanayaa gabdhaha ii soo socda oo garab ii noqon doono sidaa idinka marka garab idigu noqdo idinka maanta garab ii noqdo qarankana garab u noqdo ogaada gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badanay la kulmaan maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho keliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo maku seexan karto nabad iyo iyo barwaaqo waxaa mas-uuliyaddana saaran ogaada maanta waxaa u maqantihin waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugaysa dadkii badbaadin lahaa ogaada shaqadaa ku jirtiina waa shaqo ajar iyo xasanaa niga raacayso waa haddaa u niyeysatiin kontonka gabdhood ee ka tirsan ciidanka booliska gaarka ee heramcad ayaa noqonaya hablihii ugu horreeyey ee tababar loogu qaado dalka turkiga taasoo sare u qaadaysa hamiga gabdhaha ku soo biiraya ciidanka booliska oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo kordhayey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho